Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toos uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa sabti afarta bisha maarch sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya sahre cabdi axmed iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
dagaaladii wixii baa dhacay waa kan adduunka isku waxaysmay anoo rutaas soo maray xabad- korkeena xabadya ka yeeriyeen ciyaadkay waxaan shan ciyaar ahaayeen wiilkan kalena waa kan waa jiran yahay kii kalen ku-xigeen suuriga iiga maqanya dhimana noolaa kakamorqa meeluu jiro taasi waxay ahayd hooyo ka mida qaxootiga soomaalida ah ee dagaalada yeman ka qaxay oo toddobaadkan gaaray puntland qodobada kale aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii magaalada gaarisa waxaad kaloo maqli doontaan somalilan iyo bangiga horumarinta jarmalka oo kala saxiixday heshiis maalgashi oo lagu maalgelinayo biyaha magaalada hargeysa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa maanta mar kale xabsiga u taxaabay saddex wariye oo ka shaqaynayay idaacadda shabeelle idaacaddana hawada ka saaray siddeed iyo toban maalmood oo ay shaqaynaysay kadib wararka ayaa sheegaya in idaacadda loo haysto inay baahisay codka afhayeenka ururka al-shabaab cali maxamuud raage cali dheere oo ka hadlayay weerarkii ay dhowaan al-shabaab ku dishay ku dhowaad boqol iyo kontonka qof ee ka dhacay magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari kenya idaacadda shabeelle oo muddo ay dowladdu xidhay mulkiilihii iyo wariyaal ka shaqaynayay ayaa dhowaan uun dib hawada ugu soo noqday kadib markii ay bixisay ganaax dhan labayo toban kun oo dollar oo maxkamadi ku xukuntay xadhigan ayaa ku soo beegmay dhinaca kale iyadoo maanta maamulka gobolka hiiraan ay xorriyaddooda dib ugu soo celiyeen laba wariye oo ka tirsanaa idaacadda goobjoog faraceeda beledweyne oo laba maamul oo laba maalmood aan idhaahde u xidhnaa maamulka waxaa sidoo kale hawada ku soo noqotay idaacadda oo maamulku amray in hawada laga saaro markii hore wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ugu baaqay hay-adaha amniga dowladda inay inaanay iska xidhin wariyaasha iyagoon wasaaradda warfaafinta ku wargelin sababta iyo waxa loo haysto
madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa waxa uu sheegay in qorshe hooleedkii shirkii nukliyeerka ee lagu heshiiyey uu ahaa mid hagaagsan laguna gaaray siyaasad adag oo mabda' leh waxa uu sheegay madaxweyne obama isagoo ka hadlayay khudbadiisa sabti- sabtida uu soo jeediyo in iiraan ay ogolaatay inaysan keedsan waxyaabaha lagu samayn karo ama laga habeen karo hubka madaxweyne barack obama ayaa hoosta ka xariiqay in indhadheeyaasha caalamiga ah ay u madax bannaan yihiin si khayrul caadiya inay eegaan barnaamijka hubka nukliyeerka waayo ayuu yiri iiraan waxa ay wajihi doonta ayuu yiri tijaabin dheeriya marka loo eego dalalka iyada la midka ee isha lagu hayo haddii ay iiraan dunida khayaantana waxa uu yiri waxay ogaataa natiijada arrinkaasi shirkan ma aha mid ku dhisan is- is-aaminaad ee waa mid ku dhisan ayuu yiri madaxweyne obama xaqiijin khayrul caadiya oo lagu sameeyo barnaamijka nukliyeerka ee iiraan ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii khamiistii lagu qaaday jaamacadda gaarisa isagoo sidoo kalena ballan qaaday inay qaadi doonaan weerar kale oo dhiig ku daato weerarkii khamiistii waxaa ku dhintay ilaa boqol iyo siddeed iyo afartan qof warar ka soo baxay ururka al-shabaab maanta oo sabti ah ayaa lagu sheegay in tallaabo kasta oo la doonayo in ka hortag lagu sameeyo ama kor loogu qaado ammaanku inaanay dammaanad qaadayn nabadgelyada iyo in uu ka dhaco magaalooyinka kenya weerar kale oo dhiig ku daato sidoo kalena qoraalkan waxaa lagu sheegay in sharciy- in shaaracyada magaalooyinka kenya inuu dhiig qulquli doono xili dambe oo jimcihii ah ayaa wasiirka arrimaha gudaha kenya uu sheegay in ugu yaraan saddex qof lagu eedeynayo weerarkaas in ay xidheen
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eed oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aynu ku bilownay wararka laga helaya magaalada gaarisa ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada ammaanka kenya ay soo saareen meydadka raggii ka tirsanaa al-shabaab ee khamiistii weerarka ku qaaday jaamacadda magaaladaasi dhinaca kale dhakhaatiirta cisbitalka weyn ee magaalada ayaa iyaguna halkaasi tegay haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada gaarisa si toosa ugu jira waryahayaga maxamed faarax shire maxamed soo dhowow bal waxaad nooga warantaa waxaad nooga sheegi karta meedadka lasoo bandhigay ee bannaanka jaamacadda yaalla iyo waxa mas-uuliyiintu ay ka tiri goobtaasi
zahra sa la socoto saacadihii u dambeeyey guud ahaan dowladda dalkani kenya waxay dhoofinaysay tiradii meydadka ahaa ee dhexdaadsanaa hosteelada ama guryaha la jiirsada ee jaamacadda waxaana jirtay in horaan xalayto laga soo bixiyey gudaha jaamacadda afar nin oo dowladda dalkani kenya ciidamada ammaanku ay ku sheegeen inay ahaayeen kuwii ka dambeeyey dilkii iyo dhibaatadii ka dhacday jaamacadda gudaheeda maanta duhurnimadii ayaa ciidamada ammaanka iyo shacabka oo iskaashanayo waxaa u suurta gashay in dadkii gawaari dusha ka furan intii lasoo saaro la keeno garoonka kubadda cagta ee iskuolka loo yaqaana gaarisa primary halkaas oo kumanaan dad ay isugu soo baxeen si ay u daawadaan dhanka kale waxaa suurto gashay in ay la wareejiyo oo shacabka ay codsadeen in lagu wareejiyo xaafadaha magaalada oo gawaaridii dusha ka furnaa ayaa la saaray waxaana dhinacyada ka socday ciidamada ammaanka shacabkuna dhinacyaday ka socdeen waxaana lagu wareejinaya qeybo ka tirsan faras magaalaha magaalada tani gaarisa ma la aqoonsado dadka weerarkaasi ka dambeeyey ee kasoko in qaarkood la qabtay iyaga oo nool ma la qabtay ma la wareystay man la ogaaday waxay yihiin
maya dadkan birirtii dhex maraysay ciidamadii specialka ah ee gaarka aha ee nairobi ka yimid diyaaradaha helicopterka lagu soo daadiyey ayaa u suurta gashay in ay kaga takhlusaan tanna waxay noqonaysaa in aan la aqoonsanin dadkaas heybtooda balse ciidamada ammaanku waxay sheegeen in la qaaday qaar ka tirsan qeybaha xubnahooda iyo weliba dhacaan la qaaday oo d n a-dooda lasoo baari doono saacadaha soo xigana la shaacin doono ciday ahaayeen waddankay ka yimaadeen qoladay ahaayeen iyo weliba hadday sharciga siteen dhammaantood marka ilaa iyo iminka si gaar ah qoomiyad gaara loo garanaya ma laha laakiin shacabku waxay ku sheegayaan inay aada usoo dhaweynayaan in mar uun ay arkaan ciidamada ammaanka dalkani kenya ku guulaystay in ay soo bandhigaan tiradii dhaawacyada iyo dhibaatooyinka u geysatay isku celcelis dadka kor u dhaafaya labada boqol waa tahay maxamed bal waxaad iiga warantaa dhinaca kale xaaladda dadkii ku dhaawacmay qarax weerarkaasi sida haatan ay tahay isbitaalka haddii aad booqato iyo meelaha ku dhowdhow ee dadka la geeyey isbitaalka guud ee degmada gaarisa referal hospitalka guud ahaan gobolkan ugu weyn ayaan maanta booqday muddo ku dhow hal saacna waan ku sugnaa gudihiisa qofkii ugu dambeeyey ayaa maanta intan idaacadda horteeda soo gelin ka baxay isbitaalka dhammaan hadda lama oran karo isbitaalka waxaa ku jira dadkii dhaawacyada ahaa dhaawacyadii fududaa dhaawacyadii cuslaa oo tirada badan ahaane hay-adda laankeyrta cas iyo weliba dowladda dalka ismaamul goboleedkan gaarisa county ayaa diyaarada u kireysay waxaana dib loogu celiyay magaalada nairobi oo dhaawacyada lagu dhabiibayaa halka ardaydii faraha badneed ee qaarkood soo haray xerada militariga ay teendooyinka oga dhistay ismaamul goboleedka oga dhisteenna iminka loo daabulay deegaanada ka yimaadeen oo loo kala sameeyey sentero dowladda dalkani kenya garoonka weyne kubadda cagta ee nairobi nyanya stadium ayaa waxay ku samaysay goob ay ugu talagashay in dadka eheladoodu ay ka raacdaan kana baartaan ayadoo markaasi maamulka jaamacadda magaalada tani gaarisane halkaasi qeyb la geeyey oo ardaydii admissionkoodii iyo magacyadoodii iyo sawiradoodiiba halkaasi la geeyey wixii suurtagal markaasi nool welina ilaa iyo iminka waxaa jiro arday fara badan oo lalayahay oo laga yaabay inay xaafadaha ku jiraan oo ay cabsi ilaa iminka qabaan waaya maxamed waxaa iiga warantaa guud ahaan marka magaalada isu socodka dadka caadima kusoo noqday noloshii waa sidee saameyn intee leeg ayuu weerarkan ku reebayaad is leedahay
magaaladu ma ma bidhaan quraxsoona oo magaaladu waa ay dansan tahay labiiyo tobankii haddii la gaaro waxaa imaanaya waxay noqonaysaa magaalo markaasi dadku isaga baxayaan sida ay dowladdu ku dhawaaqdo bandow yaa lasoo saaray waxaana jirta in ay shacabkuna ay cabsi ka muujinayaan in ay banaanka usoo baxaan goobihii ganacsiga dhammaantood sidii horeba firfircoona dadku waxay isweydiinayaan waxa imaan doono waxay barteen inta badan sida caadiyanka ah marka dhacdooyin noocan oo kala dhaco in gudood ciidamadu ay sameeyaan tan oo keentay in wadahadal badan siyaasiyiintii dhex Waa galayn tahay.
ilaa iminka wax gudood oo dhanka ciidamada aan ahaa ugu dambayntii cid loo xirxiray ee weerarkan iyo ee howlgalladii ciidamadu ay sameynayeen wax lagu soo qabta ma jiraan
tiro badan oo tuun ayaa jirto laakiin ilaa iminka maxkamad lama keenin oo waxaa lagu jiraa dalka fasax baa lagu jiraa talaadada ayaynu filaynaa in tiradaasi la keeno een, maxkamado la keeno laakiin dowladdu horaan waxay u shaacisay in dadkii dilka geystay ayaguna ay dileen
maxamed faarax shire wariyahayaga magaalada gaarisa ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray degmadaasi halkaad ka dhagaysanayseen waraysigaasina waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda inta aynan zahray ka bixin wararka dalka kenya dhinaca kalena waxaa maanta ka dhacay xaafadda islii ee magaalada nairobi banaanbax looga soo horjeedo weerarkii ka dhacay jaamacadda gaarisa wariyaheenna magaalada nairobi maryan maxamuud barre maryan qalanjo ayaa warbixintan goor dhaweyd noo soo dirtay
banaanbaxan ayaa looga soo horjeeday dhacdadii lagu weeraray jaamacadda gaarisa university college ee magaalada gaarisa khamiistii hore boqolaal dadweyne oo soomaaliya kenyaanka kale ay isugu jira oo ay horkacayeen madaxda ganacsatada soomaalida mas-uuliyiin ka socotay xafiiska xildhibaanka kaamakunji iyo madaxda kiniisadaha qaarkood ayaa banaanbaxa nabadeed ku maray inta badan wadooyinka islii iyagoo muujiyey sida diimaha oo dhamme ay u xaaraantimeeyeen dilalka macnadarada ah sida weerarkii lagu qaaday jaamacadda gaarisa oo ay ku dhinteen in ka badan boqol iyo afartan arday iyo macalimiin banaanbaxayaasha ayaa watay boorar ay ku qoran yihiin kelimadaha dhaqanka shabaabka looga fogeynaya islaamka kuwaasoo ay ka mid ahaayeen waxaana ahay islaam shabaab ma ahi iyo kuwo kale oo lagu muujinayay wadajirka iyo iskuduubnida dadka wadankan ku wada dhaqan gaar ahaan xaafadda sida ay muhiim u tahay axmed maxamed oo ka socday xafiiska xildhibaanka kaamakunji ayaa sheegay inay dareenka murugada leh la qaybsanayaan kenyaanka lagu laayay dadkoodii jaamacadda gaarisa isagoo sheegay in dadka kenyaanka looga baahan yahay inay ogaadaan in shabaab ficiladooda aanay diin iyo qabiil toona ku salaysnayn oo ay soomaaliyaba dad muslimiina ku xasuuqaan si lamida gaarisana ay sanado ka hor ku weerareen hoteel ay ku qalin jebinayeen arday soo dhammaystay jaamacadoodii waxaan la oynaynaa oon la qaybsanaynaa xanuunka sooma- dadka kale oo kenyaanka oo walaalaheen ah waxaan rabnaa inaan u sheegna dadka kale oo kenyaanka oo walaalaheen ah in arrintan ay tahay arrin oo diin ku saabsaneen oo qabiil laheen waxaa maxaa yeelay dadkan oo ar- oo arrinta foosha xun gaarisa ka sameeyey ee waxaa xasuusataan arrintii shaama hotel ka dhacday oo arday oo ma aragtaaye graduation samaynaysay oo masaakiin ah la laayay markay xagga joogaanna maalin walba dadkan waxay laayaan dad soomaali ah dad islaam ah ayay laayaan madaxda ganacsatada soomaalida ayaa iyaguna dareen murugale ka muujiyey banaanbaxan xuseen aar oo ka mida guddiga ganacsatada islii ayaa falkii gaarisa ku tilmaamay mid waxooshnimo ah oo lala beegsaday dhallinyaro aan waxba galabsan oo wakhtigooda ka faa'iidaysanayay waxa uuna sheegay in ragga geystay aanay islaamnimo shaqo ku lahayn oo dadka isliina ay taas ku muujinayaan isu soo baxan ay maanta sameeyeen arrintii ka dhacday gaarisa daraad waxaananu leennahay waa arrin aad iyo aad u fool xun aad iyo aad baan uga xunnahay arday masaakiina oo waq- ee dunida us cusbayd ay wakhtigooda doonayaan inay ka faa'iidaystaan in la laayo xaaraam weeyaan midda kale waxaannu dadka u sheegaynaa ummadda in aanay diin ahaan ah inaanay diin ahaan ahayn waxan ay ku dhaqmiyaan waxaannu leenahay murtadiin weeyaan waxa weeyaan dadka reer isli waxay ku go'aansadeen inay ay waad arkaysaan garabkayga waxaa taagan diimihii kale khamiistii aanu kasoo gudubna ayaa koox hubaysan waxay gudaha u galeen jaamacadda garissa university college halkaas oo ay ilaa habeenkii gacanta ku hayeen iyagoo dilay boqol afartan iyo toddoba ruux oo isugu jiray arday iyo macalimiin falkaasi waxa uu hakiyey waxbarashadii jaamacadda oo xiran iyadoo lix boqol saddex iyo lixdan arday oo ka mida kuwii weerarkaasi ka badbaadayna ay maanta dowladdu kasoo qaaday gaarisa oo la keenayo magaalada nairobi kooxda shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi weerar noocaana oo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii lagu qaaday moolka westigeed oo laga dukaamaysto ayay shabaab ka dambeeyeen halkaas oo ay ku dileen ku dhowaad boqol qof maryan maxamuud bare v o a nairobi
somalilan iyo bangiga horumarinta jarmalka ee k f w ayaa kala saxiixday heshiis maalgelineed oo la xiriira horumarinta dhinacyada biyaha iyo beeraha heshiiskan oo lacag dhan sagaal iyo toban milyan oo yuuro loo qoondeeyey ballaarintiisa biyaha hargeysa ayaa wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa barqad maxamuud kaariye waxa uu ku wareystay maareeyaha wakaalada biyaha ee hargeysa ibraahim siyaad yoonis wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey qaybta heshiiskan ka quseeya biyo ballaarinta
waxaanu ku saabsanaa hargeysa waxaanu ognahay biyola-aan fara badan baa ka taagna dhibaato fara badan baa muddo dheer kasoo ayaa usheedu socotay marka waxay ku jahaysan yihiin afar degmo oo ka mid a shantaa degmo ayay tawaangi iyo distribution system ama systemkan biyaha loo qaybiyo ee magaalada biyaha gaarsiiya beebabka yare iyo beebabka waaweyn iyo kaalmahan dadka masaakiinta ay ka dhaansadaan oo ilaa afar boqol oo kaalmood ah ayay ka sameynayaan shantaa degmona waxay kaleyihiin degmada axmed dhagax oo ay ka sameynayaan taangi weyn oo biyaha lagu shubo iyo beebabkii biyaha qaybinayay iyo kaalmo biyood degmada maxamuud hayba oo intaan le ka sameynayaan degmada gacan libaax oo iyaguna intaan le ka sameynayaan iyo degmada koodbuur oo iyaguna taangi weyn iyo ka sameynayaan sistamkii biyaha iyo kaalmihii lacagta intaa la eegay ma yara somalilanna ama hargeysa markiin gaar uga hadlano biyo la-aan baahsan baa ka jirta ama meelo badan baan biyo cabin intaan la gaadhin biyaha ballaadhinteeda miyaanay ka horreynin in la soo saaro walaal waa su-aal fiican biyaha waxa ugu horreeya marka hore inaad soo saarto kadibna aad qaybiso waayo haddaad biyo qaybin fiican samayso oo distribution system samayso biyihiina aad haynin waa dhibaato markaas sidaynu la soconno waxaa midowda yurub ay somalilan hargeysa ugu deeqeen biyaheeda shan iyo toban milyan oo yuuro sanadkii laba kun iyo tobankii mudduu soo socotay hay-adda u n habitaadu laydhaabaa layidhi fuli hay-adaasi muddo dheer bay soo waday dhammaan qandaraasadii way bixisay hadday beeb noqoto hadday baraaga noqoto hadday ceelashii laqodaya noqoto wax walba way bixiyeen markaa ta nasiib wanaagkii waxa weeyaan midowda yurub iyo s d f sanduuqa horumarinta somalilan waxay awoodda saareen inay biyaha soo saaristooda ka shaqeeyaan dowladda jarmalka ama kf w banka laydhahd waxay awoodda saartay inay iyaguna ka shaqeeyaan distributionka qaybinta biyaha ay ka shaqeeyaan iminka haddii aad hargeysa soo dhex marto xilligan aynu hadlayna lafteeda waxaad kala kulmi karaysaa oad arkaysaa intaasoo kaalmood ama qasabadaha biyaha qaybiya ood arkayso ama hooyo ama ilmo yar ama dad runtii aan awood u lahayn oo jirka ama dhabarka ku sida qorshaha xukuumadda imika joogtaa ama guud ahaan dowladda somalilanna waxay ahayd in guri walba biyuhu gaadhaan qasabadu ay gaadho marka intaan la gaadhin balaadhinteeda marka hore ma jiraan waxa idinka yaalla in horto dadkani ay helaan biyo guryahooda ku gaadha ama uu fulo ballanqaadkii ahaa arrintaas xil badan baanu iska saarnay hawshaasi inay noo qabsoonto marka waxaa naga go-an in hargeysa muddo dheer bay biyola-aan kasoo taagnayd dhowr labaatankaas sane wadanka aynu ku jirnayba biyola-aan baa ka taagnayd insha alla waxaanu rajeynaynaa mustaqbalka dhow oo aanu rajadeedu tahay timelineka siduu ku jira ama waqtiga qorshaha iyagu wuxuu yahay laba kun iyo lix iyo toban bartankiisa in hargeysa biyaheeda wax balaaani iska bedeli doonaan oo maanta dhibaato weyn baa ka taagana insha alla aynu taa ka bixi doono waxaa jira shir aad kaga qayb gashay nairobi oo lagaga hadlaya arrimaha biyaha somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa shirkaasi maxaa lagaga hadlay walaal shirkaasi magaalada nairobi baa lagu qabtay labaatankii bishii maaraj waxaa kasoo qayb galay dhammaanta danaysa ama deeqbixiyayaasha la shaqeeya wakaalada biyaha hargeysa shirka waxaanu kaga hadlayna mar haddii deeqbixiyaal fara badan ay ku jiraan wakaalada biyaha la shaqeeyaan si shaqadii qolo walba la ydhaahdo tiimkaasi halkaasay ku jihaysan yihiin oo fallaabka waxaana dhahdaa yacni inaan laysku duldhicin oo shaqadii qolo qabadse qolo kale ayna iyaguna qabanin markaa shaqadii si fiican buu shirkii lagu qabsoomay shirkii waxaa la isla qaatay in baanka yacni weel baanka iyo e u da iyo sanduuqa horumarinta somalilan ay awoodda saaraan biyo soo saarka yacni baanka jarmalka ee k f w na oo awoodda saaro biyo qaybinta maray marka goorma laga yaabaa inay bilaabanto hawshan eh, iyo mashruucan hirgelintiisu deg degna wuu bilaabmayaa hawshiisu waa dhammaatay waxaa kaloo iyadna nasiib wanaag noo ahayd oo aan doonaya inaan anoo ka faaidaysanaya yacnihii waraysigan in mashruucii midowga yurub ee mud- iyo s- sanduuqa horumarinta somalilan iska kaanshadeen ee muddada dheer la sugayay hawshiisii markii dhammaan badideedii qandaraasyadii oo dhammi dhammaadeen oo aynu rajeenno lix iyo tobanka bisha kont- markabka ugu horeeya lix iyo tobanka bisha inuu berbera soo galo taasoo ah mar- mar alla markuu saaso beebkaasi hargeysa usoo gaarana shaqadii la bilaabo koontinarada afar boqol iyo lix iyo lixdan koontinar weeyaan saddex boqol iyo dhowr iyo todobaatan ka mid a ayaa iminka badda ku jira dhowr iyo siddeetan qura ta harsan dho- waxayna sidaan koont- beebabkii biyo ballaarinta caasimadda hargeysa lagu talagalay oo muddo dheer aynu suganay insha alla waxaynu rajeyn doonaa waxaynu rajeynaana labada wiiga soo socda inay berbera soo gaarhaan kaasi wuxuu ahaa maareeyaha wakaaladda biyaha ee hargeysa ibraahim siyaad yoonis oo ka hadlayay heshiis baanka horumarinta ee dalka jarmalka ee k f w ay kala saxeixdeen somalilan oo ku saabsan biyo ballaarinta wuxuu u warramay magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariya haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daanduray kusoo dhowaada wacan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aan filaya inaad naga sugaysaan waraaqihii aad noo soo dirsateen iyo heesihii aanu idiin raacin jirnay ibraahimo bal warqadda ugu horreysa aan soo qabtay iikaadii warqadda ugu horreysa toddobaadkan waxa ay ka timid hooyo xabiibo maxamed muumin hooyo maryan sheekh ibraahim xaliimo cali shire iyo ciyaalkeeda baa la yiri maymuuna tuke iyo cayaalkeeda iyo cabdulcasiis cilmi sheekh iyo dayib maxamuud sheekh farxiya maxamed shariif iyo ciyaalkeeda baa la yiri iyo saalax aadan isxaaq iyo xaaskiisa iyo ciyaalkiisaa la yiri iyo cabdikariin aadan sanay iyo xasan macow malaaq iyo xaaskiisa nuurto shariif cismaan dhicis maxamed iyo sagal cabdi cali iyo cayaalkooda baa la yiri faadumo nalka tuke iyo sidoo kale jamaal huruse idil tuke iyo xamdi tuke iyo maxamed almaayo iyo ciyaalkooda baa la yiri iyo ugu dambeyntii cabaas tuke iyo nimco iftiin aadan iyo faa'iise iftiin aadan iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada oo dhan baa la yiri oo kala joogaha maraykanka kenya iyo soomaaliya waxay hambalyo u dirayaan arooska iyo aroosadda iftiin aadan qaasin iyo nuurto axmed aadan oo waxaa la yiri meherkoodana uu ka dhacay magaalada muqdisho bishii maaj ee lasoo dhaafay sideed iyo tobankeedii ee sanadka laba kun shan iyo tobanka arooskoodana uu dhacay baa la yiri isla bishaasi maaj sideed iyo labaatankeedii waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo midkii aad ku liibantaan ubad khayr qaban aad ku kala heshaan aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray ayeeyo barne xirsi faarax iyo yuusuf dirir faarax iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo xaawo dirir faarax iyo caruurteeda iyo seegeeda faysal dirir faarax iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo sacdiya dirir faarax iyo seegeeda iyo caruurtooda iyo ubax dirir sureer dirir iyo khadiijo dirir iyo sahra dirir iyo saygeeda iyo caruurtooda sheekh maxamed axmed xuseen iyo caruurtiisa iyo axmed maxamed idriis cabdulaahi xasan faarax gurey loo yaqaano iyo sheekh maxamed cali yare iyo maxamed cabdi gacmey iyo doctor maxamed cabdiraxmaan nadiif dhammaantoodna waxa ay kala joogaan maraykanka soomaaliya britain iyo kenya waxayna jecel yihiin in ay halkan hambalyo iyo heestanba ay uga ciyaaraan faysal xaaji maxamed sheekh xasan iyo farxiye xaaji maxamuud faarax good oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada nairobi waxayna leeyihiin meherkiina ah eeba waxaan kaga baraynaa inuu idin horseedo guur raaxo badan amiin ayaan raacinayaa warqadana waxay ka timid hooyo hinda maxamed shirwac iyo duraan maxamed shirwac iyo xaawo maxamed shirwac hinda maxamed shirwac daaqo maxamed shirwac ayeeyo faadumo cigaal faa'ise cabdulaahi iyo sidoo kale baa la yiri maqsuud faa'id cabdulaahi cumar iyo asma xasan cali iyo fatxi timajilic baa la yiri iyo zamzam xasan diriye waxay dhammaantood tahaniye dhalasho oo farxad leh u dirayaan faa'id cabdulaahi cumar salaad iyo raxmo xasan diriye oo wiil ugu dhashay degmada caabud waaqh baa la yiri taariikhdu markay ahayd soddonkii bishii maaj aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun shan iyo toban waxaa wiilkaasi loo bixiyey baa la yiri faa'id cabdulaahi cumar soo barbaar ayaanu leenahay dhinacii heesaha ayaan caashooy ku bilaabaynaa heesta halkudhigeedu yahay maxaan kaa dhur sugay saalax qaasim naaji iyo khadra daahir cige ee cododkoodii
maxaan kaa dhursugayoon dhursugayo intaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeheda doonay maxan kaa dhulsugayoon dhulsugayo intaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeda doonay maxan kaa dhulsugayoon dhulsugayo inaan dhaayahaa ku saaroon ku dhehedo ku dheeda doonay maxaan kuu dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayo maxaan kuu dhabar adaygoon habeenima kugu dhadhabayo dhuuntiiyo laabtaan kaa dhabaray haddaad dhinacayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhowey dhulkii kuu quuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye aya qaadhiga mika intaan caashaqa dhidhayso dhankaa aan ku hay intaan caashaqa dhidhayso dhankaa aan ku hay haddaad dhinacayga joogto jacaylka alla dhuuman maaye wadnaha aan kugu dhowey dhulkii kuu quuri maaye cirkana kuma dhigi karaaye aya qaadhiga mika intaan caashaqa dhidhayso dhankaa aan ku hay intaan caashaqa dhidhayso dhankaa aan ku hay
haye ibraahim yaa salaam waa saalax caqaasinoo cartama eh haddaad dhinacayga joogto jacaylka la dhuuma maayo haye haddii dhinaciisa aan la joogin haddaan la jooga hadda jacayl ma jira markaas waa la dhuumanaa waa tahay codadkii macaanaa labada fanaan saalax qaasim naaji iyo khadra daahir cigaad bay umahadsan yihiin dhinaca waraaqaha mar kale haddaan jalleecno ibraahim midaanan haya haddaan soo qabto waa idin salaamay baa la yidhi dhammaan bahda v o a baa la yidhi gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka ibraahim iyo caasha baa la yidhi waan idinka gudoonay marka xiga bay yidhahdeen annagoo kale ah asxaab kalo asxaab fara badan waxaan tahniid u diraynaa bay yidhaahdeen nuur maxamed cali iyo mahdiyo maxamuud arooskoodu ka dhacay magaalada baa la yidhi jiic dheere oo aan saa uga dheere baa la yidhi degmada bacaad weyn ee gobolka mudug waa tahay waxaa tahniyada diraya arooska ah aabe maxamuud cali wuxuu ku magac dheer yahay madoobe cali iyo aabe maxamed cali waa suldaan maxamed iyo hooyo salaado maxamed iyo sidoo kale hooyo salaado cali yuusuf iyo nadiifo madoobe iyo caruurteeda maxamed madoobe iyo caruurtiisa fiitaxo madoobe iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer madoobe oo dhan baa la yidhi waxaa kaloo tahaniya taa la mida diraya bay yidhaahdeen cabdulaahi maxamed cali xildhibaan iyo duniye maxamed cali iyo caruurteeda iyo sidoo kale cureeji maxamed cali xadiyo cali siyaad iyo caruurteeda faadumo cali siyaad iyo dhammaan reer cali siyaad dadkan waxay kala joogaan baa layidhi maraykanka britain sweden netherland nairobi soomaaliya ducaduna waa xaggiina baa layidhi marka ibraahimow arooskan dhex maray nuur maxamed cali iyo mahdiye maxamuud oo ka dhacaya degaanka jiic dheere ee degmada bacdoon waxaa ku ducinaysaa gobolka mudug waxaan ugu ducaynaynaa in arooskooda uu ka dhigo mid ay raaxo iyo bashbash iyo barwaaqo kala kulmaan eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray hooyo barrey salaad qaasim iyo abti maxamed salaad qaasim iyo aayo aamina salaad qaasim iyo aabbo ciidan cusmaan cali iyo waxay yidhaahdeen nuur ciidan cusmaan iyo xabeeb ciidan cusmaan iyo calase ciidan cusmaan iyo dahabo ciidan cusmaan iyo maryan ciidan cusmaan dhammaan maamulka iyo macalimiinta jaamacadda beledweyne iyo bahda saxaafadda gobolka hiiraan waxay taaniyad kale ilaabi jecelyihiin inay u diraan mahad ciidan cusmaan iyo deeqo xasan hilowle oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne gaar ahaana xaafadda horwadaag waxay leeyihiin wiilkaas allaha ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaan leenahay waa tahay ibraahimow bal dhinacii heesaha mar kale aan jalleecne injacayl ihelay ihelay shaki kuma jire haye maxaa caddaynaya naftan kala joogu dilay kuu jilacsanee si uun igu jihey waaw waa erayo isku daba dhacaya shidan ibraahimow makeesh aad iyo aad yaa ku luqeeya
fanaanada nimcayaasiin
shaki kuma jira kaanu jelqabo ini jacayli helay helay helay shaki kuma jira kaanu jelqabo aftan jaarka iyo ehelkaba jarate keli joogu dilay wuxuu ku jiraba lama niyadi jabshe naftan jaarka iyo ehelkaba jarte keli joogu dilay ku jilicisani ee macan ku jajaban si unugu jihee si unugu jihee unugu jihee jihee ku jilicisane macan ku jajabane si unugu jihee si unugu jihee
ibraahim haye naftan kuu jajaban ee kuu kuu jilicsan jilacsan si uun yaa ujihee waa hees aad isugu dubadhacaysa ibraahimow mood waa kuwii la dhihi jiray taangada heesaha haye haye heesba macno gaaray leedahay marka waa ka heshaan leedahay ereyada heesta ereyada heesta iyo laxanka iyo qaabka iyo iyo codka siday u qaadaysa iyo wax badan oo isbiirsaday weliba waa hees ay fanaanad soo saartay sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka marka waaba hees dhowr bilood jirta Hadda iyadoo dhan waad ka garan kartaaba waaw aad bay mahadsantaha nimco yaasiin caraale waa dhinacii waraaqaha mar kale dhinacooda aan abaarnay heese kalena soo wadnaa sama ibraahim oo si uun iijihee waxba heesba heestay ka daran tahay ayaan haynaa waa tahay warqadan waa hambalyo aroos baa layidhi fadlan noo sii daaya waa tahay waxaa diraya asxaabta oo ugu horeysa hooye xabiibo maxamed muumin hooye maryan sheekh ibraahim iyo xaliimo cali shire iyo caruurteeda maymuuna tuke iyo caruurteeda iyo cabdilcasiis cilmi sheekh iyo dayib maxamuud sheekh iyo farxiyo maxamed shariif iyo caruurteeda iyo saalax aadan isaaq iyo xaaskiisa iyo caruurtooda cabdikariin aadan saney xasan maco malaaq iyo xaaskiisa nuurto shariif iyo cismaan dhicis maxamed iyo sagal cabdi cali iyo caruurtooda faadumo baa la yidhi nalka tuke iyo jamaal huruuse iyo sidoo kale idil tuke iyo xamdi tuke iyo maxamed almaayo iyo caruurtooda cabaas tuke iyo nimco iftiin aadan iyo faa'iza iftiin aadan dhammaan asxaabtaasi oo dhan iyo qaraabada baaliiro oo kala jooga maraykanka kenya iyo soomaaliya waxay hambalyo u dirayaan iftiin aadan qaasim iyo nuurto axmed aadan oo rooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggeen ibraahino dhinacaagaan usoo wareejiyey waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo mid kheyr qaba oo eebbo idin kala siiyo ubad kheyr qaba dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray hooyo caashe jaamac maxamed aabe cabdulaahi cabdisahal iyo ayeeyo siraad xirsi cawke iyo nasteexo cabdulaahi cabdisahal iyo waxay yidhaahdeen sadaam cabdulaahi cabdisahal iyo ruqiyo cabdulaahi cabdisahal iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cabdisahal iyo maxamed cabdulaahi cabdisahal iyo amal xasan cabdisahal iyo cabdirashiid xasan iyo farxiye xasan iyo bashiir xasan iyo muna maxamuud iyo waxay yidhaahdeen iqra maxamuud iyo ismaaciil maxamed axmed nuur iyo bile maxamed axmed nuur iyo waxay yidhaahdeen maryan maxamed axmed nuur iyo axmed boos akabe iyo hooyo amran cali faarax iyo cabdishaafi aadan cabdisahal iyo cabdishakuur aadan iyo aadan sheekh cabdi aadan iyo ugu dambeysta cabdiqani boos akabe dhammaan dadkaasna waxay jecel yihiin inay hambalyo u diraan xuseen cabdulaahi cabdisahal iyo waxay yidhaahdeen kawsar cabdiwaaxid ibraahim yuusuf oo arooskoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen buuhoodle waxay leeyihin arooskiina allah ka dhigo midaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo wiil iyo caano iyo gabar iyo caano annaguna aamiin ayaanu raacinaynaa warqaddan oo warqad tahniyada aad bay u dheertahay sahatee waxaan ka cudur daaranaya ibraahino in dhammaan asxaabta ku qoran oo dhan aanan soo wada koobi karin hase ahaatee waxaa la yidhi waa tahniyad dhalasho waxaana diraya asxaab kala duwan oo kala joogta adduunka dacaladiis warqadayba ka muuqataa waxaa ugu horeeya abe cabdi daadow abe ibraahim daadow cismaan cali salaad iyo maxamed daahir calisow iyo jamaal cabdi shuuriye iyo maxamed xasan sheekh waxa uu ku magac dheeryahay jareere iyo axmed xuseen daadow waxa uu ku magac dheeryahay fantastic iyo qadar daahir raage wadani iyo sidoo kale sharma arke yuusuf aadan waa maareeye iyo maxamed cismaan ibraahim waa laab salaax iyo cabdi xaaji sulaymaan iyo sidoo kale sahra cabdi samad iyo caruurteeda iyo madiino daadow maxamuud iyo maamaluul sharey maxaad iyo sidoo kale xaawo macalin ibraahim iyo ugu dambayntii ka ah xuseen daadow iyo sheegeeda aadan cabdi daadow dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin ay u dirayaan aadan cabdi daadow iyo waxaa layidhi waa kaaho xuseen daadow iyo sheygeeda aadan cabdi daadow dhammaan dadkani oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay taani dhalasho u dirayaan baa la yidhi lamaanaha aan kala dhicin kaaho xuseen daadow iyo sheygeeda aadan cabdi daadow wow marka magacyadooda damba isleh oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda bundaweyn taarikhdu markay ahayd toddoba iyo labaatankii bishii maaj gabadhaana waxaa loo bixiyey baa layidhi falis aadan cabdi ducada waa xaggiin ibraahim oo gabadha ku dhalatay beledweyne waxaan leenahay allah ka dhigo tii soo barbaarta oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqona dhinacii heesaha ayaan haddana ku noqonana caashoor aan kugu sheego waxaan ku iri heesba heesta kale way ka daran tahay haadbahaadkicina way tahay anigoo wax badan jirin walbahaar kalgacal baa igu aabaristay waaw sahrada waa dab soo siisa hadda ka waran adigoo maaragtay habeenkii oo dhan seexanin oo subaxdii iftiinka daaqada uu kaaga soo galo oo ercarbeed iyo digaaggii iyo gudaha kuusoo galaan waaga markuu buriyo adoo weliba aan indhahaba isgelin haye maxaad dheereed salaamaad min kulli aafaad oo wax ilaahay laga magan gala ibraahino waxaad sheegaysaa inaad jecel kuwaa buriisato oo adoo indhahaago qabaa maxaa ka wanaagsanba dhafarkii jecelkaa la dhahaa salaamaad codka sahra abuukar cabdi sahradow kusoo dhawaada
Waxaad dayata dayata
yaa salaam wadnahayga inan baa looga waab sameeyey cashay waab waa taqaanaan umalayna mooro yara looga ooda miya waab iyo mooro waa isla halkiisa ma Ah, mooro waa meesha looda lagu xiray laakiin waab waxa waaye daashka yaroo guriga hortiisa laga dhiso oo marka waa isla meel uun la galo dirinta uun la ama dhis- xoolaha la galaan ama dhigo dad ha oo galaan barkin yar la dhigto oo lagu leersado waa garta marka waab Ah, waan yaraa waab.
looga waabay daashna waa la dhihi jiray soma daash barandana waa la yidhaahdaa marka siyaabo fara badan marka waabaan iska leena anaga maadaama heesta ay saas leedahay waa tahay wadnahayga waab looga sameeyey waa tahay maxaa tiri ibraahino adigoon indhaha isu geyn Hay, habeenkoo dhan ku jiray xagga u jeeso xagga u jeeso xagga u jeeso hay.
marka iftiin gudaha kugu soo galo Ah, ood soo fadhiista maxaa samayn leedaha kuri caashay waa arrin aad aad aad iyo aad u dhib badan ibraahino waa waa arrin cajiiba Ah, saas waa jacaylka halkiisa saas allaha sahlaan leenaa hooye barey salaad qaasim iyo abti maxamed salaad qaasim iyo ayo aamino salaad qaasin iyo abe ciidan cismaan cali iyo nuur ciidan cismaan iyo xabeeb ciidan cismaan iyo calasa ciidan cismaan iyo sidoo kale dahabe ciidan cismaan iyo maryan ciidan cismaan waa dhammaan maamulka iyo macalimiinta baa layidhi jaamacadda beledweyn iyo dhammaan bahda saxaafadda gobolka hiiraan waxay tahaniyad kal iyo laaba u dirayaan baa layidhi mahad ciidan cismaan iyo deeqo xasan hilowle oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag waxay leeyihiin allah ha ka dhigo wiilkaasi kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkana waxaa uu ku bilowday waxaan salaameynaa dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaana daadiyaasha barnaamijka hambalyada heesaha caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure waanu idinka guddoona annagana taa mid la mid ah ayaan idiin soo diraynaa waxaan kalena yidhaahdeen aabe cumar ibraahim maxamed iyo aabe xasan ibraahim maxamed iyo eedo nuurto ibraahim maxamed iyo eedo faadumo sheekh cali faaduma borey iyo sheekh ciise amiin ibraahim iyo cali cumar ibraahim iyo cabdixamiid ah amiin ibraahim iyo cali xasan ibraahim caliyare loo yaqaano iyo xuseen amiin ibraahim diroy loo yaqaano iyo waxay yidhahdeen luul xuseen ibraahim iyo gaashe xasan ibraahim iyo maxamed xuseen ibraahim maroodi iyo safiyo xasan ibraahim iyo firdowso amiin ibraahim maxamed cali cabdi abukor iyo waxay yidhahdeen cabdulaahi isxaaq cali iyo shanta xasan ibraahim dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna jecel yihiin inay taaniyad u diraan heestaana ay la dhegeystaan amiin ibraahim maxamed iyo luul maxamed axmed oo arooskooda uu ka dhacay gobolka baay gaar ahaana tuulada kerow malaagdi waxaana ay leeyihiin ah, waxaanu eebbe uga baryaynaa arooskooda inay kala kulmaan bashbashi barwaaqo iyo ubad qeyr qaba aamin ayaan anaguna leenahay tahnida aroos ayaan markana soo qabanaya waxaana ka timid aabe xaaji maxamuud faarax good iyo hooyo sacdiyo maxamuud muuse iyo aabe xaaji maxamed sheekh xasan iyo hooyo faadumo dirar faarax iyo ayey faadumo faarax iyo habaryar caasho maxamuud muuse iyo safiye maxamuud ubax maxamuud ismahaan maxamuud iyo naciime maxamuud yasmiin maxamuud iyo cabdirasaaq maxamuud iyo saynab maxamuud iyo caasha baa layidhi iyo ilhaan maxamuud iyo sidoo kale cabdiqani maxamuud cabdirashiid maxamuud maxamed maxamuud maymuun maxamuud waxay kala joogaan maraykanka britain soomaaliya iyo kenya waxaanay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan caruuska iyo caruusadda faysal xaaji maxamed sheekh xasan iyo farxiyo xaaji maxamuud faarax good oo meherkoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya sagaal iyo labaatankii bishii maaj ee haddownaanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxay leeyihiin meherkooda waxaan u rajaynaynaa in uu noqdo midkii ay ku gaaraan aqalgalka loo aayo dhinacii heesaha caasho ayaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa waana hees banaadir ah soo roor soo roor
Sorore, sorore, rule walaleya, aheya, chora
sadhakoonirta ku maro runkay ku geeya rabiroonade rafaadhakoonirta ku marole runkay ku geeya rabiroonade
heestaasi macaan ee banaadiriga intaas ayaan kaga gudbaynaa waxaan dib ugu noqonaynaa caasho warqadihii dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo xabiibo maxamed muumin iyo hooyo maryan sheekh ibraahim iyo xaliimo cali shire iyo caruurteeda iyo maymuuna tuke iyo caruurteeda iyo cabdicasiis cilmi sheekh iyo dayib maxamuud sheekh iyo farxiye maxamed shariif iyo caruurteeda iyo saalax aadan isaaq iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen cabdikariin aadan sanay iyo xasan mucow malaakh iyo xaaskiisa nuurto shariif iyo cusmaan dhicis maxamed iyo sagal cabdi cali iyo caruurtooda iyo faadumo nalka tuke iyo waxay yidhahdeen jamaal huurshe iyo idil tuke iyo xamdi tuke iyo maxamed almayo iyo waxa ay yidhaahdeen caruurtooda iyo cabaas tuke iyo nimco iftiin aadan iyo faa'iise iftiin aadan dhammaan ehelka iyo qaraabada oo jooga maraykanka kenya iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin inay tahniyad halkan ay uga diraan waxay yidhahdeen iftiin aadan qaasin iyo nuurto axmed aadan waxaana ay leeyihiin dhowaan ayay aqal galeen waxayna ebugu baryayaan inay kala kulmaan aruuskooda bashbashi barwaaqo wiil iyo caano gabar iyo caano aniguna amiin ayaan raacinaya waxaa halkan tahnid aroos aan uga diraynaa baa layidhi boqorka iyo boqoradda farta iyo faraatigahay dhalada iyo kaaseedkeeda iyo cali labaanaha isdoortay ee dhallinyarada ah al ustaad baa layidhi maxamed siciid nuur keenidiid iyo marwadiisa doctor maryan warsame cusmaan keenadiid oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada maalmo ee dalka sweden asxaabta tahnida diraysana waxaanu kala nahay bay yidhaahdeen waxaa ugu horeeya axmed nuur ibraahim soomaali buu ku magac dheer yahay maxamed axmed ilkacsi cabdirasaaq bulqaas maxamuud cali xaafuun wuxuu ku magac dheer yahay amoore iyo axmed cabdikariin biif waaw asxaab aan aqaana halkan soo gashay iyo maxamed siciid xirsi iyo cabdirasaaq huruse iyo bidiini axmed bidiini iyo cabdiraxmaan jaamaca u cali cabdulaahi axmed guure iyo axmed cali isbishaale iyo maxamuud bashiir xaaji waa yaasiin axmed yaasiin iyo cabdishakuur jaamac xasan ibraahim oo marka magacyada sidaan kale isugu dhow waa yaasiin ood yaasmiin u akhriso dhiigga boqolka tagaaya soo maa waa magacyada shuraakada lagu yahay marka waa yaasiin yaasmiin farxiyo farxaan oo magacyada aad moodo iskula dhowaan karaa waa tahay waa yaasiin axmed yaasiin iyo cabdishakuur jaamac xasan waxauu ku magac dheer yahay yaacaye iyo najmo jaamac nugaal waa shukri sharaf iyo ugu dambeyntii samiire cali isbishaale iyo xaawo ciise faarax iyo aamina ladan axmed cali iyo jawaahir maxamed cali qoobey iyo dhammaan reerkeena did oo dhan waxay kala joogaan baa layidhi qaaradaha yurub latin america africa iyo asia waa ta waaba qaaradihii dhammaan waxayna halkan tahnid aroos uga dirayaan al ustaad sidaan markii horeba carabka ku dhuftay maxamed siciid nuur kenediid iyo marwadiisa doctor maryan warsame cusmaan kenediid oo aqalgalkooda uu ka dhacay dalka sweden gaar ahaan magaalada maalmo siddeed iyo labaatankii bishii maajo sanadkan waxaanay leeyihiin hambaliyo hambaliyo alfa mabruuk waayahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo aamine sheekh maxamed iyo hooyo faadumo cusmaan odowaa sacdiye isxaaq xasan farxiye isxaaq xasan doctor cumar isxaaq xasan cumar weyne iyo shukri isxaaq xasan iyo sucdi isxaaq xasan iyo doctor cabdiraxmaan cabdi xalane iyo doctor axmed sheekh xasan calaf loo yaqaano iyo cabdulaahi sheekh xasan guduudow iyo maxamed cabdiraxmaan cabdiyariisow mahad cabdulqaadir mahad liverpool iyo cabdinuur maxamed axmed shariif cabdinuur iyo waxa ay yidhaahdeen cabdulcasiis cabdinuur cabdiraxmaan ufurow iyo cabdifataax maxamed cilmi xaykel iyo cabdiraxmaan axmed sheegow iyo dhammaanba reer cadceed xirsigare dadkaasi waxa ay kala joogaan sweden u k indiya iyo soomaaliya gaar ahaana muqdisho waxayna taaniyo dhalasho u dirayaan maxamed isxaaq xasan iyo iqra cadceed xirsi oo wiil ugu dhashay magaalada obsala ee dalka sweden wiilkaasina waxaa loo bixiyey isxaaq maxamed isaaq waxayna leeyihiin isaaqow noqo kii soo barbaara oo diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaana laguna leenahay markaan daad rogmada iyo duufaan dhex galay adiga ay ugu daawatee ku soo dhowaada codkii macaana ee xanaan washington iyo heestii dalambaadi iyada ayaana ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada heesaha ee toddobaadkan intaan barnaamijkan u kala kulmi doono mar kale waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
codkaasi wuxuu gebagabo u yahay barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha way nala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo ibraahin xasan daanduray ka hor inta aynan gebagabada idaacadda gaadhin haddaan qodob iyo labo ka mid a wararkii dunida idin kormaro ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa maanta mar kale xabsiga u taxaabay saddex wariye oo ka shaqaynayay idaacadda shabeelle idaacaddana hawada ka saaray siddeed iyo toban maalmood oo ay shaqaynaysay kadib wararka ayaa sheegaya in idaacadda loo haysto inay baahisay codka afhayeenka ururka al-shabaab cali maxamuud raagi cali dheere oo ka hadlayay weerarkii ay dhowaan al-shabaab ku dishay ku dhowaad boqol iyo kontonka qof ee ka dhacay dalka kenya gaar ahaan magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari idaacadda shabeelle oo muddo ay dowladdu xidhay mulkiilihii iyo wariyaashii ayaa dhowaan uun dib hawada ugu soo noqotay kadib markii ay bixisay ganax gaadhaya labayo toban kun oo dollar oo ay maxkamadii ku xukuntay xadhigan ayaa ku soo beegmay dhinaca kale iyadoo maanta maamulka gobolka hiiraan ay xorriyadooda dib ugu soo celiyeen laba wariye oo ka tirsanaa idaacadda goobjoog faraceeda beledweyne oo laba maalmood u xidhnaa maamulka waxaa sidoo kale hawada ku soo noqotay idaacadda oo maamulku markii hore amray in hawada laga saaro wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ugu baaqay hay-adaha amniga dowladda inaysan iska xidhin wariyaasha iyagoon wasaaradda warfaafinta ku wargelin sababta loo xidhayo dhinaca kalena ururka al-shabaab oo sheegtay mas-uuriyadda weerarkii lagu qaaday jaamacadda gaarisa ayaa mar kale ballan qaaday inay qaadi doonaan weerar kale oo dhiig ku daato weerarka khamiistii waxaa ku dhintay ilaa boqol iyo sideed iyo afartan qof war ka soo baxay ururka al-shabaab maanta oo sabti ah ayaa lagu sheegay in tallaabo kasta oo la doonayo in ka hortag lagu sameeyo ama kor loogu qaado ammaanka inaanay damaanad qaadi doonin wararkaas waxay gebagabo u ahaayeen idaacaddaydii galabna oo idinla socodsiinayeen anoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo sahra cabdi axmed tan iyo intayn idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.